waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
shirweynaha xisbi siyaasadeedka midooda heybad qaran oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin aada u tiro badan oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dalka ayaa ka furmay magaalada caasimadda muqdisho iyadoo munaasabadda furitaanka shirweynahanina ay ka soo qayb galeen tiradii ugu badnayd ee munaasabad noocan oo kalea usoo xaadirta ka xisbiga midooda haybad qaran ergada fadhiiday sida ay inoo soo gudbiyeen guddigu waxay ahayd waxaa oggolaaday ciddiiday ma jirto abaaan qof baa ka aamusay sidaasuu ansax ku yahay aynuna kaga gudbaynaa
shirweynaha ayaa waxaa ka qayb galay madaxdii hore iyo siyaasiyiin badan oo dhowaan ku midoobay xisbigan cusub ee heybad qaran kaasi oo sida ay sheegeen door muuqda ka qaadan doona siyaasadda dalka xisbigan ayaa la shaaciyey inuu musharax u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdi faarax shirjoon saacid waxaana xubnaha sare ka soo muuqday siyaasiyiin ay ka mid yihiin fahad yaasiin iyo faarax cali shiree wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa faahfaahiyey shirweynahan ay xisbiyada badani ku midoobeen iyo ujeedooyinkiisii mahad celinayaa guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga qaran oo dadaal badan bixiyey qabsoomidda xafladan quruxda badan aad ayaa u mahadsantihiin saaxiibayaal waa habeen weyn waa habeena caadi ahayn waxaa caawo kormaysa taariikh cusub waxaan halkan u joognaa oo na mideeya dhammaantiinna waa hansare iyo dhismaha haybad qaran waxaan caawa aas-aaska u dhigaynaa midowda haybad qaran haddii aan wax yar idin xusuusiyo haybad qaran waxay ku timid aragti ujeedkeedu yahay in qof kasta oo soomaali ah uu madaxa kor u qaado kuna hamiyo qaran mateli kara oo haybad iyo hansara leh haybad qaran waxaan soo bilownay anigaiyo oo saaxiibadayda muddo dheer shirar isdabajoog ah iyo dadaal badan kadib waxaan caawa ururka haybad qaran dhisaynaa waxaan ururka haybad qaran dhisnay horaantii sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka intaas kadib waxaan bilownay dadaal kale oo lagu raadinayo iskaashi iyo midnimo wadahadallo ka dhacay dalka dibaddiisa oo socday muddo toddoba bilood ah kadib haybad qaran waxay isu beddeshay midowda haybad qaran waxaa magaca haybad qaran ku midoobay oo isla qaatay madax ka kooban toban oo kala hogaamiye xisbiyo ururo iyo golayaal siyaasadeed sharaf weyn ayaa ii tahay inaan caawa soo gaarnay ku dhawaaqidda midowda haybad qaran oo ay goobjoog yihiin aas-aasayaasha iyo xubnaha shirweynaha waxaan rabaa inaan shirweynaha hortiisa mid mid ugu mahad celiyo aas-aasayaasha ila qaatay magaca haybad qaran xisbiga haybad qaran wuxuu u furan yahay cid kasta oo soomaali ah oo leh hansare iyo qof kasta oo doonaya inuu qarankeenu haybad yeesho waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada midowda haybad qaran ugu dambayn shirweynaha midowda haybad qaran wuu noo furan yahay halku dhigiisana waa hansare iyo hufnaan kor u qaada codkiina kor u qaada calankiina hansare iyo hufnaan siyaasi cabdi aadan hoosow oo ka mid ah xubnaha midowda ayaa halkaasi ka qeexay siyaasadda uu xisbigani ku shaqayn doono isagoona ballan qaaday in isbeddelo dhowr ah ay samayn doonaan haddii ay talada dalka qabtaan qodobada aan siyaasadda ka leenahay waxaa ka mid ah dastuurka iyo siyaasad loo dhanyahay waxaa ka mid ah ku-xiga dib u heshiisiin qaran ka bixidda nidaamka qabiilka oo wax walba loo adeegsado waxaa ka mid ah nidaamka federaalka oo weli sidii la rabay aan u shaqayn oo aan sidii la rabay u hana qaadin siyaasad baan ka leenahay dowlad loo dhan yahay oo midnimo qarana in la helo siyaasad baan ka leenahay doorashooyin toos ah laftigeeda waxyaabahaan aaminsannahay oo aan siyaasadda qoran oo muddo laga soo shaqeeyay aan ka leenahay ayay ka mid yihin waxaa ku jira tayaynta hay-adaha dowladda qodobka xiga waa xoojinta wadajirka ee dowladda dhexe maamulka gobolka banaadir iyo qaybaha bulshada inteeda kale sidii la ysugu xiri lahaa siyaasad baan ka leenahay Ee, amniga iyo difaaca qaranka siyaasad baan ka leenahay Ee, garsoorka iyo musuq maasuqa sidoo kale siyaasad baan ka leenahay Ee, waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo madax bannaanida garsoorka la sameeyo guddi la dagaalama musuq maasuqa heerkuu doono ha ahaadee lana hirgeliyo hanaan da- hanaan da- danabaysan oo oo shaqadaasi qayb ka noqda electroniga si aan meelnaba loogaga fakan ee cadaaladda ayaa ka mid ah dhaqaalaha iyo shaqa abuurka ee, waa in la kobciyo wax soo saarka gudaha la abuuro shaqooyin lana maalgeliyo kaabayaasha dhaqaale ee, lana sameeyo kor loo qaado xirfadaha farsame farsamo ee dhallinyarada Ee, waxyaabaha aan ballanqaadayno waxaa ka mid ah in la fududayn doono insha allahu maalgelinta la kordhin doono wax soo saarka gudaha lana furi doono suuqyo goboleed iyo kuwa caalami ahba waa waxyaabaha aan ballan qaadayno inaan ka shaqayno Ee, xuquuqul insaanka soomaaliya waa meel ee, aad loogu xadgudbo dadka nugul ee lagu dhibaateeyo marka ee, waxaan ballan qaadaynaa oo midowga haybad qaran uu ballan qaadayaa in la awoodsiin doono hay-adaha xuquuqul insaanka lana xaqiijin doono ilaalinta xuquuqda dhammaan muwaadiniinta iyadoo aan ee, waxba la kala soocin sharciga loo sinaan doono hadduu alla idmo inta badan siyaasiyiinta ka qaybgalay shirkan ayaa dhowaan waxay soo gaareen magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo ugu dambeeyey agaasimihii hore ee hay-adda nisa faad yaasiin xaaji daahir isbaysigan cusub ayaa la filayaa inuu saameyn weyn uu ku yeesho loolanka siyaasadeed iyo doorashooyinka soo aadan ee dalka marka loo eego miisaanka xubnaha ku jira ee ku midoobay si kastaba shirweynahani ayaa imaanaya xilli xiisadda siyaasadeed ee dalku ay marayso meel sare islamarkaana ay mucaaradka iyo hoggaanka dowladda ku kala tageen hanaanka doorashooyinka dalka xilli ay bilooyin koobani ka harsan yihiin muduxileedka madaxweynaha talada haya ee xasan sheekh maxamuud dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ilyaas cismaan lugatoor ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka puntland waxaana shirkan looga hadlay arrimo muhiim ah iyadoo diradda lagu saaray xaaladda guud ee dalka dowrka puntland ee dowladhiska soomaaliya iyo isbeddelka ka socda gobolka gaar ahaan aqoonsiga israa'iil ay siisay maamulka somalilan madaxtooyada puntland ayaa sidoo kale waxay sheegtay in kulanka looga hadlay arrimaha gudaha iyo amniga guud ee puntland xaaladda abaaraha iyo siyaasadda qurba joogta oo loo qeybiyey golaha wasiirada ee maamulkaasi madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa maalin ka hor waxa uu xaqiijiyey in aysan marnaba gorgortan ka galaynin midnimada soomaaliya hase yeeshee waxa uu adkeeyey in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka shaqaynayso kala tagga bulshada soomaaliyeed sidoo kale waxa uu caddeeyey in marka laga hadlayo siyaasadda dalka puntland ay qayb ka tahay golaha mustaqbalka islamarkaana ay leedahay siyaasado iyo qorshayaal ku aadan doorashooyinka iyo geedi socodka siyaasadeed waxaanuu adkeeyey in puntland aysan aqbali doonin muddo kororsi ayna arrintaasi ka leedahay go-aan cad oo horey u yaallay wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho